halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada
aan ku bilaaba xubinta qiimaha xoolaha maanta saylada xoolaha ee magaalada afgooye oo geela nooca qalinka heer koowaad uu ka marayo sideed iyo labaatan milyan iyo afar boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad saddex iyo labaatan milyan oo shilin heerka saddexaadna lix iyo toban milyan isla afgooya geela nooca dhaqaalka heer koowaad waxa uu marayaa shan iyo toban milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad afar iyo toban milyan oo shilin heerka saddexaadna kow iyo toban milyan looda waxaa afgooya la kala siisanayaa nooca qaliinka heerka koowaad shan milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad afar milyan oo shilin heerka saddexaadna saddex milyan afgooye looda nooc dhaqaalka heer koowaad waxay ka mareysaa maanta afar milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad saddex milyan iyo lix boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilin afgooye looda nooca la yihahdo dibedhoofka heer koowaad waxay ka mareysaa maanta kow iyo labaatan milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad sagaal iyo toban milyan heerka saddexaadna shan iyo toban milyan ariga waxaa la kala siisanayaa heerkiisa koowaad laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad ee ariga qalinkan waxa uu marayaa hal milyan iyo sideed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna hal milyan oo shilin ariga dhaqaalkan waxa uu afgooye ka marayaa maanta heerka koowaad hal milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna hal milyan oo shilin isla afgooye idaha nooca dhaqaalka heer koowaad waxaa la kala siisanayaa laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad hal milyan iyo toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaadna hal milyan oo shilinka soomaaliga idaha waxaa afgooye la kala siisanayaa maanta nooca qalinka heerka koowaad laba milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad laba milyan oo shilin heerka saddexaadna hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga markana haddaan eegno saylada xoolaha ee magaalada salag leh geela nooca dhoofka heer koowaad waxa uu marayaa afar iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad laba iyo labaatan milyan heerka saddexaadna sagaal iyo toban milyan isla salagla geela nooca dhaqaalka heer koowaad waxa uu ka marayaa siddeed iyo toban milyan oo shilin heerka labaad shan iyo toban milyan heerka saddexaadna laba iyo toban milyan salag leh geela nooca qalinka heer koowaad waxaa la kala siisanayaa maanta toban milyan heerka labaad sagaal milyan oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna toddoba milyan arigana nooca dhoofka heer koowaad waxa uu ka marayaa laba milyan iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan lix boqol iyo toddobaatan kun heerka saddexaadna hal milyan afar boqol iyo konton kun isla salag leh ariga qalinka heer koowaad waxa uu ka marayaa sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad toddoba boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna shan boqol iyo soddon kun oo shilin ariga dhaqaalkana waxaa isna la kala siisanayaa heerkiisa koowaad sagaal boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad toddoba boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna lix boqol oo kun oo shilin idaha nooca dhaqaalka heer koowaad waxay ka marayaan salagle maanta hal milyan sideed boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan shan boqol iyo afartan kun oo shilin heerka saddexaadna hal milyan iyo konton kun lo-da nooca dhoofka heerka koowaad waxaa iyaduna mareysaa sagaal milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad siddeed milyan heerka saddexaadna toddoba milyan isla salag leh looda nooca dhaqaalka heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa maanta lix milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad shan milyan oo shilin heerka saddexaadna afar milyan oo shilin ugu dambeynna lo-da waxaa salag leh nooceeda qaliinka heer koowaad uu ka marayaa maanta shan milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad afar milyan oo shilin heerka saddexaadna saddex milyan oo shilinka soomaaliga xubintii qiimaha xoolaha maanta intaas ayay ku dhantahay